الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah hoyalay hoyalay hoyalay hoye hoyalay hoyalay iyagoo ku socda dhabbihii fircoon iyo dawaaqiidda wuxuu nidaamkii shuyuuciga maalintii sabtida culimmada hor keenay maxkamaddii loogu magacdaray badbaado ee uu madaxda ka ahaa jenaraal maxamed geelle yuusuf dacwad oogid baadil ah kadibna waxay maxkamadda daaquudka ah xukunno isugu jira dil toogasho iyo xabsi kula kacday culimmadii lasoo qabtay mu'asasada alkataa'ib oo galabta baahisay filimkii dokumentariga ahaa ee labada sugayay konton sano kadib dilkii culimmada maxaa iska beddelay xaaladda dalka soomaaliya shuhadada dacwada culimmadii loo dilay difaaca qur-aanka waa filim wathaa'iqi ah oo faaqidaya toogashadii dowladdii kacaanka ee kula kacday culimmadii difaacayay qur-aanka iyo cawaaqibtii laga dhexlay warbixin xiise badan oo aan idinkaga diyaarinay filimkaas ayaad faafreebka kaga bogan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah hogaamiyaal ka tirsan xoogaga muqaawamada filistiin oo ka badbaaday duqaynaya diyaaradaha dagaalka yuhuudda ka geysteen magaalada dooxa ee caasimadda qatar barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan saacada kadib markii waabey axmed xariga ka jaray biyo-xireenka ugu weyn qaaradda afrika masar xukuumadda ka jirta dalkaasi oo soo saartay bayaan goodis uu ka muuqdo balse aanan ficil loo beddeli doonin warbixin ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan waxaan sidoo kale caawa faafreebka idinkugu haynaa bandhig cilmiyeed heer saraa oo ay sameeyeen ardayda macadka shareeca ee degmada jilib culimo iyo salaadiin ka qayb gashay faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha maahir ismaaciil ayaa faafreebka caawa igala qaybgeli doona anna halkaneeda kala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doono wuxuu noqonayaa mu'asasada alkataib ayaa galabta baahisay filimkii dokumentariga ahaa ee labada sugayey konton sano kadib dilkii culimmada maxaa iska beddelay xaaladda dalka soomaaliya shuhadada dacwada culimmadii loo dilay difaaca qur-aanka waa filim wathaa'iqi ah oo faaqidaya toogashadii dowladdii kacaanka ee kula kacday culimmadii difaacayay qur-aanka iyo cawaaqibtii laga dhexlay ku soo dhowaada warbixin aan idinkaga diyaarinay filimkaasi waa kan walaalkeen ismaaciil salaad guuleed hoyalay hoyalay hoyalay hoye hoyalay hoyalay
filimkan oo ciwaan looga dhigay shuhadada dacwada ayaa lagu faaqiday toogashadii dowladdii kacaanka ee shuuciyadda ay kula kacday culimmadii difaacday kitaabka qur-aanka kariimka iyo cawaaqibtii laga dhaxlay dilka loo geystay culimmadaasi konton sano kadib dilkii culimmada ayaa filimka lagu soo qaatay in shuhadadaasi ay yihiin kuwa ay dugsanayaan muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta iyagoo dhiigooda u horay in kitaabka allah ay ka difaacaan kacaankii shuuciga ahaa ee la dagaalamaya diinta allah muuqaalkan oo ah mid dokumentari ah ayaa la daawan karaa muddo hal saac iyo bar ah waxaana ka qayb qaadanaya culimo iyo aqoon-yahano goobjoog u ahaa dhacdadaasi ugu horreyntii filimka ayaa sawiraya sida uu ah xaalka dalka ka hor kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii oo ahayd xilligii la dilay culimmada dilka culimmada ka hor kacaankii siyaad barre ayaa dalka u horseeday dhaqanxumo iyo fasaad akhlaaqi ah kaasoo hordhac u ahaa ilxaadkii iyo kufriyaadkii ay la yimaadeen wax laga sheekayn kara ma ahayn fasaadku waxaad arkaysaa qoraxda marka ay sii gaabato ama dhacayso eh, hoteel eh, shabeelle oo kale meesha la yihahdo wad- magaalada xudunteeda yay baabuurtu isdaba dhiganayaan gabdhuhuna saf soo gelayaan maqribkaas barqada la- dadka u wada jeedo baa zina meeshaas gabadhuu rabuu leeyahay saf bay ku jiraan gabdhihi baabuurtuna saf bay ku jiraan santarkii magaalada dullinimada halkaasi gaartay hoteelada waxay gaartay balaayadu in la yidhaahdo balaayada waxay gaartay in la yidhaahdo raadiyaasha aad ka dhegaysato caawa iyo cawayska jubbaa caawa iyo cawayska mataqaanaa curuba gabdhahaas toddobiyo toban sano wixii ka hooseeya waa lacag la-aan baa laleh idacadaa laga sheegay kuwa yaryaro curdanka maarta iyaga lacag laga qaadi mayo laakiin hadday weyn tahay waa lacag gaal cad baa soo gelaya sidii mukulaal hilma u tuurta weliga soo kuma yacaan tabtaasi gabdhuhu u yacayaan gaalo farxumada meeshaa ka jirta waa- waad ka naxaysa caro allah ka dhacday meesha dadkii marka waa la qaybiyey qoyskii marka waa baaba'ay muxuu ku baaba'ay odagii ururada shaqaalaha lagu daray islaantii hooyooyinka ka tirsanta wiilkii guuladayaasha lagu daray gabadhii ma garanaysa ama wiilkii ururka dhallinyaradii guuladayaasha labada mid baa la kala raacinhaya kuwii yaryaraan ubaxa kacaanka loo bixiyey ummaddii marka waxa weye tafkiik baa ku dhacay marka waxaa laga yaabaa qoyskii wax sadaara ah iyo maamula ma leh islaantuna waa dhaqaaqdaa rotationkay tagtaa odaguna waa baxaa haddii guriga laysugu yimaado odagu ma canaanan karo ma dhigi karo war qoyskii aaway islaantii u talin leh ma hayo gabadhii waxaa weeyaan dhallinyaro iska dhex gashay ama guulayaasha ka tirsanta ama urka dhallinyarada gashay ilmihii yararka waxa kacaan kalin marka waxay ahayd runtii fikrad aad u khatar badan oo tafkiik ku samaysay qoyska ilaa ay soomaalida soo gaarsiisay heer qoysku isku kalsoonaan waayo oo qoysku kala shakiyo oo kala baqo oo odagu hadduu islaanta canaanto waxay tegaysaa rotationkay tegaysaa waxay leedahay waa kacandiid waa la xirayaa
kii oo ahayd xilligii dowladdii kacaanka ay soo saartay xeerkii gaalnimada ahaa ee loogu yeerayay xeerka qoyska ayaa mid ka mid ah haweenkii dowladdii kacaanka ee u ololeynaysay xeerkaasi waxay sharaxaysaa xeerkan iyo gaalnimada uu xambaarsanaa aniga oo maryan macalin iyo n- nuurta oo jaamacadda loog sharciga barta ayaa waxay yidhaheen waa idinka gabdhihiiyo weligiin ka hataadli jireen soomaali womens movement ahaaye ee sharci qoys baa wasaaradda garsoorka iyo arrimuhu diinta wadaa ima ka warqabtaa qaanuunku wuxuu ka koobnaa afar baaboo waaweyn intaan ka xasuusto baab wuxuu ka hadlahayay guurka da-da guurka iyo wax kasto iyo dalaaqa sababihiisa iyo tacadud oo iyo tacadadu zawjaadka tidha- goormuu ninku na- naaga badan guursan kar naa ka- mid ka badan guursan karaa iyo eh, xadaanad waxaa layidhaha xadaanada dhalaanka caruurta yaryarka hadday labadii qof isra caruurta yaryar sidii leelehay qodob dambaa waxaa ku jira almiraaf waxaad ogaataa wakhtigaas ee sharcigaasi soo baxayo annagu ma aanan haysanin dowlad ku dhisan nidaam islaami ah dowlad ishtiraakiya ku dhisan baan samaynayna yaan ku jirnay nidaam ko wadanka qamrada layska orgaraa dacaaradaa iska jirtay meel walba liiday iyo wakhti baxdan baa ka socday qamradaa dowladdu canshuurta ka qaadan jirtay marka ee dadka ee dadka baarkood marka markay dilaan wax tuug gacanka goynayni maanan arkaynin qur-aankuna waa sheegaya Ya, ya inaad gacanta laga gooyo marka lama dabaqali jirin waxa arkaanta islaamku ay dhahayso amuurahaas lama dabaqali jirin sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka soo muuqanaya filimkan ayaa sharaxaya sida uu xeerka qoyska u khilaafay kitaabka allah Ee, waxaa muuqata xeerka qoyska cidda qortay inay si kas ah oo bareer ah u maagtay qur-aanka kariimka ah gaar ahaan suuratu nisaa sababtoo ah qodobada ugu badan ee gaalnimada xambaarsan waa qodobada ka soo horjeeda ama lidka ku ah suuratu nisaa tusaale ahaan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu suuratu nisaa ku leeyahay lidakari midlu xadi lunhayayn xeerka qoyska qodobka boqol konton isdidaad waxaa ku qoran in ragga iyo dumarku ay u siman yihiin dhaxalka sidoo kale alla subxaanahu wa tacaala wuxuu suuratu nisaa ku yidhi walakum nisu maa taraka aswaajukum iyo walahunna rubuc mima taraktum sida ku qoran xeerka qoyska qodobka boqol iyo lixdanaad waxa weeyaan haddii ninka ama naagta uu midkood dhinto inuu midka kale bar dhaxalkii qaadanhayo iyadoon loo eegaynin lab iyo dhadig miduu yahayba sidoo kale alla subxaanahu wa tacaala wuxuu suuratu nisaa ku yidhi fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathnaa wa hulaatha wa rubaac oo ah in la leeyahay raggii waad guursan kartaan wixii markaa diib idiin noqda mid iyo laba iyo saddex iyo afar halka xeerka qoyska qodobkii saddex iyo tobnaad uu qeexayo in ninku halxaas wax ka badan uusan guursan karin iyadoo qodobo iyo shuruudo ay u xidheen aan ilaahay qur-aankiisa usu kusdejin subxaanahu wa tacaala sidoo kale alla subxaanahu wa tacaala wuxuu fii suuratu nisaa ku yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa oo ah inuu alla raggii siiyey maamulkii iyo qiwaamadii guriga halka xeerka qoyska qodobkiisa siddeed iyo labaatanaad sagaaliyo labaatanaad iyo koobiyo soddonaad ay qofka dumarka ah ku waajibinayso inay biilkii iyo ma garanaysaa qarashkii guriga inay iyadu la baxdo iyo waxyaale intaa kasii liitaba haddaba sidee ayuu u dhacay dilka culimmada maxaase dhacay kadib filimka ayaa soo gudbinaya culimo iyo dad kale oo goobjoog u ahaa dhacdadaasi iyagoo ku socda dhabbihii fircoon iyo dawaaqiidda wuxuu nidaamkii shuyuuciga maalintii sabtida culimmada hor keenay maxkamaddii loogu magacdaray badbaado ee uu madaxda ka ahaa jenaraal maxamed geelle yuusuf dacwad oogid baadil ah kadibna waxay maxkamadda daaquudka ah xukunno isugu jira dil toogasho iyo xabsi kula kacday culimmadii lasoo qabtay saddex iyo labaatankii bishii koowaad kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii wax ka yar hal isbuuc markii xukunka lagu dhawaaqay kadibna waxay dadweynuhu ku waabariisteen iyadoo la baahiyey in toban ka mid a culimmadii ka hortimid xeerka qoyska lagu toogtay fagaaraha iskool booliisiyo
waxaanu kuwan raleeb isu soo baxay nimankii baa la laynayaa garoon weyn oo xaggaas ayo dadka lagu toogan jiray oo iskool booliisiyada la ydhaahdo ayaa nimankii lagu soo xidxidhay ummaddii sidii ay xafla daawanayso ciida ayaa lasoo wada baxay xamar macid kama hadhin saasaa nimankii loo daawanayaa wax ka hadlay iyo wax juuq ka yidhi iyo wax ka hindisooday midnaba lama arag babababababab nimankuu saawamariyey anuu markaa xamaran joogaan ku dhahay maalinkaa la tooganayay xaafadda warriilian deganayn islaan ayeyadee waxaa tiri eedow maanta ninkaa naga maqan lodaan bannaankaas noo geey baar waxaan iyo waxaan iyo baarbakiin haddaa la dhisay ma dhisnayn ilaa warshada caana dhul iska banaan xoolaha lagu ilaaliya iskaa jirta maalintii la toogana aniga bannaankaasaan joogay sidii aan u joogna baa hal mar anoo geed yaroo booca boocda ku badnee iska fadhino oo bahal mayoongaliya dhigaa naga gagasho iska celcelinayno baa hal mar roob yar tiixa yimaaday xilli kulna waa lagu jiray roob baa hal mar daruur yaraad shh aa soo degtay waa yaabnay daruurtii way qaaday markiiba isla markiiba laba diyaaradaa kacday oo miig ah oo bannaanbax samaynaysay isla markiiba labadii diyaarada isku dhacay aniga markaa warshada caana agteedan taagnahay midna waxay ku soo dhacday bannaankii koraato ee gaashaaniga bannaankiisu kale ku dhacday midna waxay ku dhacday guryihii waa beri uu ku yidhi isku dumaysay ku gubatay markaasaa marka nin walba wuxuu yaqiinsaday inay mucjizo rabbaani ay jirto waa xusuustaa waxaa la qaadi jiray markaas wadaadada la dilayey mikrofano waaweyn oo baawar lagu rakabay heeska la dhihi jiray samadiidow dabin baa kuu dhigan lagugu dili doone hees lagu diganayo ayaa la qaadi jiray qofka marka la dilayo heeskiioo socda ayay diyaaradii dhaceen daqiiqada uma dhexaynin mar alla markii xabadda lagu dhuftay ee la dilay isla maalinkiiba laba diyaarado oo miiga oo bannaanbaxay ayaa isku dhacay xaafad ka mid a xamar oo xeebta qaybtan waa bari la yidhaahdo ayaa gubatay oo baaba'day filimka alkataayib ayaa soo bandhigaya sidoo kale magacyada iyo tirada culimmadii shahiiday ee dowladdii shuuciyadda ay dishay
culimmadii maalintaas shahiiday waxay kala ahaayeen sheekh axmed sheekh maxamed xaaji cusmaan sheekh axmed iimaan sheekh ciise xasan jilibey sheekh maxamed siyaad xirsi sheekh cali jaamac xirsi sheekh cali xuseen warsame sheekh yaasiin cilmi cawil sheekh aadan cali xirsi sheekh saleebaan jaamac maxamed iyo sheekh muuse yuusuf dhammaan raxmadda iyo raalli ahaanshaha allaah dushooda ha ahaato e haddaba maxaa laga xasuustaa dardaaranadii ay reebeen qaar ka mid a culimmadii loo dilay difaaca diinta culimada mudan in sida gaarkaa loo xuso waxaa ka mid ah sheekh axmed sheekh maxamed oo hormuud ka ahaa in la diido xeerka qoyska wuxuu ahaa sheekhu midkii ugu mudnaa ama ugu hormuudsanaa kicinta dadweynaha iyo inay culimmadu ku dayato waxaa cashar iyo cibro ku sugan in sheekha aabbihiis uu ku dhashay xaruntii daraawiishta ee sayid maxamed cabdille xasan uuna ku soo barbaaray qoys diineed oo fir iyo farac u lahaa halganka iyo xaqudarirka allah subxaanah wa tacaala wuxuu inoo sheegay toosnaanta waalidku inay qayb ka mida tahay toosnaanta ubadka wuxuu alle subxaana wa tacaala uu yidhi wa kaana abuuhumaa saalixa arrintaasi waxay ina tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay tarbiyada carruurta iyo inay carruurta ku koraan turaad iyo taariikh jihaadi ah sheekh axmed wuxuu ahaa macalin dugsiga sare ayuu ahaa doctor cabdulaahi sheekh maxamed oo walaalkii ah ayaa dardaarankiisa oo qoran aniga koobi baa hadda maktabada yaalla ayaan ka soo helay laakiin in ka midana kitaabkan ayaan ku qoray ayaan ku qoray dardaarankiisu aad buu u dheeryahay laakiin in ka mid a in ka mida marka la yidhahdo wuxuu ka hadlayaa koow aabbo iyo hooyuu la hadlayaa inay cafiyaan ayuu ka dalbanayaa dabcan wuxuu soo daliishanayaa aayadaha qur-aanka oo sabirka yani xoogga leh ee dadka la imtixaanayo oo moogtahay ayuu ka hadlaayey wuxuu sheegayaa inuu nabad yahay uu khayr ku sugan yahay uu leeyahay aniga haddaan dhintana fii sabiili illaahi weeye haddaa ilaahay uu inay qadarina ee waxaa weye waxaa noqonaayo ma laha ayuu walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci aayaddaasuu yaa- yuu risaalada uga dhigayaa wanaqsin min alamwaali was- walanfusi wathamaraati wabashir saabiriin aayaddaasoo dheer ayuu soo qorayaa walaalkii oo ibraahim allahu naxariiste ee, oo isna aan isbaranay wuxuu i subaxdii markuu aadayey buu dhahay masjidka jumcada markuu aadayey buu dhahay habeenkii oo dhan muuna seexanin buu dhahay subaxdii marka iyuu wuxuu i garhkana si fiican isaga hagaajiyey shaarubaha waxoo dhan dharkaasu soo qaatay uu ila dardaarmay buui marka inaynaan dib isu arkin baa dhici karta eh ee wuxuu yidhi ogow oo waxaad yeelaysaan haddii aan idinka horeeyo saayeela saayeela saa- dardaara markaa ma qorin laakiin isaga si gaaru ila dardaarmay buu ihi marka inuu dagaal u socdo waan gartay buu dhahay gabagabada filimka alkataayib ayaa lagu soo afmeeray inaysan waxba isdhaamin nidaamkii shuuciga ahaa ee ku dhisanaa ilxaadka iyo gaalnimada iyo nidaamka riddada ee hadda jooga ee ku dhisan dimuqraadiyadda kuwaas oo ay ka wada siman yihiin inay dagaal kula jiraan diinta islaamka xeerka qoyska ee shalay maxamed siyaad barre ku khudbeeyey dadkuna isku raaceen gaalnimadiisa maanta waxaa ka daran xeerka jandarka iyo xeerka kufsiga ee maamulada riddadu ku dhaqmaan labadaba waxaa ka daran kana gaalnimo badan dastuurka iyo xeerka ciqaabta ee maxkamadaha riddada looga dhaqmo inta dalka laga hirgelinaayo qawaaniinta kufriga ah marnaba soomaaliya ma heli doonto nabad iyo xasiloonni waarta
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markan iyo hogaamiyaal ka tirsan xoogaga muqaawamada filistiin ayaa ka badbaaday duqeyn ay diyaaradaha dagaalka yahuuddu ay ka geysteen magaalada dooxa ee caasimada qatar qodobkaas iyo sidoo kale saacado kadib markii uu abeey axmed xariga ka jaray biyoxireenka ugu weyn qaaradda afrika masar xukuumadda ka jirta dalkaas oo soo saartay bayaan goodis uu ka muuqdo balse aanan ficil loo bedeli doonin waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahintii guud marka mareegaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir een xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa hogaamiyaal ka tirsan xamaas oo ka badbaaday weerar iskuday dil ah oo yuhuuddu ay ka fulisay caasimada dooxa ee dalka qatar diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahyuuliyadda ayaa maanta duqeyn culus ku beegsaday saraakiil ka tirsan dhaqdhaqaaqa xamaas oo shir ku lahaa caasimada dooxa ee dalka qatar ilaawareed ka tirsan xamaas oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wafdi ka mid ah hoggaanka ururkaasi oo uu hogaaminayay khaliil al xaya ay ka badbaadeen iskuday dil oo yuhuuddu ay rabtay in ay maanta ku khaarijiso saraakiishaasi qaraxyo dhowr ah ayaa maanta gelinkii dambe laga maqlay xaafadda al katara ee bartamaha magaalada dooxa qaraxyadaas oo ka dhashay bambaanooyin ay tuurayeen diyaaradaha yuhuudda sidoo kale ilawareedyo dhinaca yuhuudda laga soo xigtay ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee sahyuuniyaddu ay laba iyo toban gantaal ku rideen goobo cayiman oo ku yaal magaalada dooxa oo ay ku sugnaayeen hogaamiyaal ka tirsan muqaawamada xamaas telefishinka yuhuudda ee janalka afar iyo tobanaad ayaa sheegay in hogaamiyayaasha la beegsaday ay ka mid ahaayeen khaliil al xaya iyo zaahir jabaariin sidoo kale t v-ga kale ee yuhuuddu leedahay janal laba iyo toban ayaa sheegay in weerarku uu sidoo kale beegsaday khaalid mashcal xogtu waxay tibaaxaysaa in duqayntani ay dhacday xilli ay saraakiisha kooxdani ku jireen kulan ay kaga doodayeen soo jeedintii ugu dambeysay ee madaxweynaha maraykanka donald trump ee ahayd in xabad joojin laga sameeyo marinka khaza war uu soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa uu ku sheegay in howlgalkani ka dhanka ah hogaamiyaasha sare ee muqaawamada filistiin uu ahaa mid gebi ahaanba madax bannaan oo iyagu ay fuliyeen mas-uuliyaddiisana ay si buuxda u qaadanayaan xukaamta dawaaqiidda carabta ayaa sidii looga bartay la soo degdegay ambaaraymo aan afka dhaafsiisnayn iyagoo aan awoodin in ay qaadaan wax jawaab celin ah arrinta xusida mudan ayaa ah in dowladda qatar ay weerarkii iiraan ay bil ka hor ku qaaday saldhigga maraykanka ee al cudeyd ay u adeegsatay gantaalada difaaca cirka oo sawaariikhda badankood ay dhulka soo dhigtay weerarkan cusub ee yuhuudda waxba kama qaban haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa masar oo cabasho ka gudbisay etoobiya kadib furitaanka biyoxireenka alnahda dowladda riddada masar ayaa lagu soo warramayaa in ay warqad cabasho ah u dirtay golaha ammaanka waxaa loogu yeero qaramada midoobay kaasi oo ay kaga gadooday biixireenka weyn ee etoobiya ee alnahda oo maanta si rasmi ah loo daafuray warqadda masar ay dirtay ayaa lagu xusay qodobo ay ku eedeysay etoobiya oo ay ka mid yihiin in ay diiday ka mid noqoshada heshiisyo caalami ah oo si sharciyeysan loogu qaybsado biyaha webiga niil masar waxay sheegtay in tallaabooyinka etoobiya ay khatar ku yihiin jiritaanka shacabka masaarida ah islamarkaana aysan marnaba aqbali doonin in xuquuqdeeda biyaha lagu xadgudbo iyadoo ku adkaysatay in ay sii wadi doonto difaaca danaheeda cabashadan ayaa imaanaysa xilli khilaafka u dhexeeya xukuumadda alqaahira iyo adis ababa uu cirka isku sii shareerayo iyadoo etoobiya maanta si rasmi ah xarigga uga jartay mashruuca biyoxireenka muranka badan uu dhaliyey dalalka masar iyo suudaan labaduba waxay biyoxireenkaasi u arkaan halis weyn oo ay lagama maarmaan tahay in laga hortago lama oga sida golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga faalcelin doonaan cabashada masar ee ka dhanka ah etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa tiro caruur ah oo ku geeriyootay dab ka kacay guri ku yaal magaalada burco wararka ka imaanaya burco waxay sheegayaan in saddex caruur ah oo ku jiray guriga ay ku gubteen kuna dhinteen halkaasi dabka ka kacay guriga ayaa la damiyey balse waxay arrintaasi suuro gashay xilli ay ubadkani ku nafwaayeen dabka maadaama gurigu uu dusha sare kaga xirnaa halis badan ayaa ka iman karta dabka ay guryaha waalidiintu uga tagaan iyadoo ay caruurtu joogaan ha noqdo dab caadi ah ama koronto waxaana ka dhalan karaa dhibaatooyin la mida midda burco ka dhacday waxaan markan soo qabanayaa barta alkataib ay ku leedahay aaladda telegramka gelinkii dambe ee maanta waxaa barta lagu faafiyey filim dokumentary ah oo ay soo saartay mu-asasada alkataib kaasi oo cinwaankiisu ahaa konton sano kadib dilkii culimada maxaa iska bedelay xaaladda dalka soomaaliya shuhadada dacwada culimadii loo dilay difaaca qur-aanka waa filim wathaa'iqi ah oo faaqidaya toogashadii dowladdii kacaanka ay kula kacday culimadii difaacayay qur-aanka iyo cawaaqibtii laga dhexlay filimkan dokumentariga ah ayaa la daawan karaa muddo hal saac iyo soddon daqiiqa ah xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inaga intaa
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo degmada jilib ee wilaada islaamiga ee jubbada dhexe bandhig cilmiyeed heer sare oo ay sameeyeen ardayda macadka shareeca ee degmada jilib ayaa lagu qabtay howlka macadkaas ee degmada jilib waxaa ka qaybgalay culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn ardayda macadka shareeca ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ku saabsan waxyaabaha ay barteen أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على آلائه ونعمه وبالشكر تدوم النعم ثم نشكر لقادة حركة شباب المجاهدين وفي مقدمتهم أمير شرق إفريقيا نشكره على جهوده الكبيرة ونشكر المسؤولين أيضا على مستوى الحركة والولاية والمحافظة ونشكر الدعاة والعلماء والمدير والمعلمين الذين أنفقوا أوقاتهم الثمينة في تعليمنا وتدريسنا على مدى الشهور الماضية ونشكر جميع المكاتب بما فيها مكتب الدعوة لحركة شباب المجاهدين ولا ننسى أيضا تقديم الشكر للمربين وجميع أفراد المعهد ونشكر لكل من له صلة بنشر هذا الخير وبمناسبة هذا اليوم السعيد أود أن ألقي عليكم كلمات وجيزة حول هذا اللقاء العظيم متحدثا باسم الطلبة نحن اليوم في صدد اختتام أو نهاية فترة الثانية لمعهد الشريعة المفتوح في محافظة جلب الإسلامية وتعلمنا في المعهد علوما كثيرة حيث تلقينا فوائد كثيرة على أيدي معلمين الأفاضل ومن الدروس التي أخذنا من المعهد القرآن الكريم وبعض علومه والحديث وبعض علومه وخاصة صحيح سنن أبي داود إضافة إلى دروس كثيرة مفيدة وأوصي الجميع أمرا مهما ألا وهو التركيز على مهنة العلم والتعلم والتعليم لأن مهنة التعليم والتعلم لا تساويها في الفضل والرفعة مهنة بل إن وظيفة المعلم من أشرف الوظائف وأعلاها قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني وأخيرا أوصي الطلاب أن يستفيدوا من العلم الشرعي أينما كانوا ويعمروا المساجد ويقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويغتنموا من أوقاتهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة رسالتي إلى إخواننا المسلمين في فلسطين كما هو من المعلوم فإن الحرب على الإسلام والمسلمين أصبحت حربا صليبية يهودية مكشوفة فقد صار اليهود والأمريكان جيشا واحدا في حربهم ضد المسلمين اليهود هم الذين جاءوا إلى فلسطين واحتلوها وطردوا منها أهلها وأخذوا أموالهم وانتهكوا أعراضهم وخربوا ديارهم وما زالوا كذلك حتى الآن فها هم يقتلون النساء باسم حرب الإرهاب ويقتلون الأطفال باسم الإرهاب وأسروا الشيوخ باسم الإرهاب وسجنوا الشباب باسم الإرهاب وهدموا البيوت باسم الإرهاب وارتكبوا المجازر الجماعية باسم الإرهاب إضافة إلى الحصار الاقتصادي المأساوي والتجويع المنك المفرط الذي فرضته هذه الشرذمة الشريرة الملعونة على هذا الشعب المسلم فيا عجبا كيف يكون إرهابيا من يقاتل يهودا يبقى على أرضه ويدافع عن عرضه ويحافظ على دينه فنقول لإخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين وخاصة في غزة الأبية اصبروا وتوكلوا على الله ولا تعتمدوا على غيره ولا تنتظروا الفتح والنصر من احد سواه واعلموا ان ما زرعته امريكا وحلفاؤها من مؤامرات خبيثه في بلادنا وارضنا من حملات صليبيه سافره بحته لن يشغلنا عن امركم ومحنتكم ونكبتكم ولن يشغلنا ايضا عن بيت المقدس ان شاء الله محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك صليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا واستعين الله في الأبية مقاصد النعيم بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سوق فائقة البية ابن معطي أوصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم فإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التواني ما أحسن الطاعات للشبان فاسعوا لتقوى الله يا إخواني وأعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة فمن تفته ساعة في عمره تكن عليه حسرة في قبره ومن يقل إني صغير أصبر حتى أخاف الله حين أكبر فإن ذلك غاره إبليس وقلبه مقافل مضموس لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا culimmada goobta ka hadasha waxaa ka mid ah sheekh cabdilwaaxid isxaaq muuday iyo sheekh maxamed axmed balli iyagoo kelimaad u badnaa dardaaran ardayda u jeediyey waxbarasho horta waa la ogyahay haddee ma sahlana oo ma dhib yara wakhtina way u baahantay laakiin marka ugu horrayso horta waxaa loo baahan yahay waalkaad wax ku shuban lahayd inaad diyaarsato cilmiga waal buu leh soo maa waalkiisa waa xaggee qalbi horta waa inaan diyaarin wicaa'ul cilmi alqalb waa inaan marka dahirin shubhaadka shahawaadka aan ka saarno bacdu salaf waxay dhihi jireen waxaa mamnuuca qalbi inuu cilmi galo ayadoo qalbigaa uu ku jiro wax ilaah uu kahanay midda labaadda ikhlaaskiina waa loo baahan yahay waxyaalaha marka muhiimka waxaa ka mid inta waxbarashada lagu jiro dhowr arrimood midda koowaad horta fiqul waaqic markaad wax barani qofka inuu waaqica daraaseeyo waa laga maarmaan gaar ahaan waaqicumuslimiin marka waxaa kuu soo baxaya halkaa darsi weynbaa yaa kaaga soo baxaya sida maanta muslimiinta loo dhibaataynayo idinkaba haddaad ka hadlayseen taa waxay kugu bixin in waxbarashadii aynan kugu cuslaanin wakhtiga uusan kugu dheeraan ummaddaanay u baahan tahay ciddii inqaadin lahayd badbaadin lahayd taqyiirin lahayd waaqica hadduu kaa maqan yahay waxbarashadaadu raad ma yeelanaysa maxaa yeele qofka hadda waaqic wax ku barto oo u fikirahay muslimiintii ummaddan siduu u taqyiirin lahaa wax uu qaban lahaa gaalo ula xisaabtami lahaa ciil qof wax ku barta iyo mid waaqica uu ka maqan yahay sidaa wax ku bartay oo iska cunay oo iska cabbahay war labadaa may siban yihiin haddana haddee waaqiciin baa tihiin maxaa yaele khudbadihiinna waa dhegaysan kulli haddee waaqica aad baad ula socotaan qodobka labaad oo runtii loo baahan yahay ujeeddada dhan oo wax loo baranayo waxaa weye waxaan la baranayo in la tadbiiqiyo nimankan hadda adduunka dadka maanta joogo dadka ugu liita oo ilaahay u carooday oo muxuu ahaa ilaahay uu ku tilmaamay xayawaanaadka kuwa ugu liita waa kuwe kuwaas yahuud maxay ugu dhacday dhibaatadaas ilaahay inuu u caroodo maxaa keena yahuud war masiibada xaggay ugu timid cilmibay barteen ambiyada ilaahay uu soo diray ayagaa u badnaa fanabaduu wara'a duhuurihim dhabarkay ka tuureen caro ilaahay baa ku dhacday taana inaan ogaan oo cilmi waxa loo baranayo waa in la tadbiiqiyo war diyaar soo mar inaan tadbiiqin qodobkaas waa adkaynaynaa waana meesha maantu hawsha waxa weye la raba inaan culays ka saarno waa xagga tadbiiqinta qodobka saddexaad markaad wax barato inaad la fadhiisato ma ahine waa inaan maanta noqonno hee ducaad ilallaahi taana inaan maskaxda ku haysannow oo cilmigan wuxuu u baahan yahy waa badaaco war dee badaaca haddaad soo iibsato oo dee meel walba aad ka keenta badaacada maxaa loo baahan yahy inaad suuq geyso soo maha waxaan ku soo gabagabaynayaa runtii maanta jaanis aad haysataan ilaahay ugu mahadiyo waa nimco runtii aad u weyn dhallinyaranimo caafimaad waa inaad marka aad ka faa'iidaystaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cilmiga aan baranayno waxaa la doonayaa in lagu dhaqmo walaalayaal waxaa la doonayaa in alle looga cabsado hadda waannu annagoo fadhinna ayaannu maqlaynaa wixii ilaahay idin baray shaatiibadii baad akhrinaysaan alfiyadii baad akhrinaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idin waafajiyey laakiin ogaada dhaqankeedana waa laydinka rabaa ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa arraaca wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku soo dejiyey oo aad barateen oo aad xifdiseen war qur'aanka iyo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkuu ilaahay doonaa ilaahay siiya ninkii ilaahay doono waa ninka ilaahay uu diin siiyey weeye ninkii gabi aya wuxuu yidhi ninkii diin yaqaan oo ilaah dowladnimo siiyey dabeecana leh saacuummadii qaar dugaag noqoyabi xoogaa culummadu u duurxulaya aa dad badanoo cilmiga sharcigaa yaqaan oo haddana akhlaaqdii iyo aadaabtii iyo anshixii iyo shajaacadii iyo miqdaamkii iyo basaaladii wax badan ka maqan yihiin shareecada islaamka oo aad barateen ilaahay subxaanahu wa tacaala id waafajiyey dhaqankeeda la imaada cilmigu wuxuu ku babaraaraa waa bixinta weeyaan cilmiga sharciga aan ogaanno ahmidiyadda uu leeyahay haddaadan sidaa ahayn hawadaa la raacaya fain lam yastajiibuu laka faclam أنما يتبعون أهواءهم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد maamulaha macadka ayaa ka hadlay heerka waxbarasho ee macadka shareeca marka u horeysa ilaahay baan u mahad celinaynaa allaha inoo suurtageliyey inay inoo qabsoonto xafladii macadkeenna maaragtay fatradii labaad gebagabadeeda alxamdu lilaah baan leenahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa fatraadka inoo hadhsanna si nabadgelyo ah inuu inoogu dhammeeyo inana gaadhsiiyo inagoo nabada intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa oo kale culimada salaadiinta waxa weye maaragtayna siiyey wakhtiga oo nagala soo qayb galay waxaan leenahayna jazaakum allaahu khayra aljazaa ilaahay ha idinka abaalmariyo wakhtiga aadna siiseen waxa meesha lagu hayo macalimiintu u dabran yihiin idinkaa la rabaa waxa weeye maaragtay asaagiin inaad ka sarraysaan ood ka saramartaan qofka ugu horeeya oo ka faa'iidaya waxbarashada iyo cilmigan aad haysataan qofka ugu horeeya ka faa'iidaya yaa waaye waa idinka qof kastoo meesha fadhiya arday kastoo meesha fadhiya oo dadaal bixiyey waxa weye maaragtay waxaa la yidhaahdaa shukra cala alwaajibi waxaan joognaa gebagabadii fatradii labaad horta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu idin nabadgeeyo baan ilaahay ka baryaynaa oo safarkiina ilaahay idiin fududeeyo waxaan marka idinkula dardaarmayaa ardayay wax badanaad qaadeen ammaano badanaa la idinku soo wareejiyey ammaanadaasi waxay idinka baahan tahay ilaalin ammaanada la idinku soo wareejiyey waxay idinka baahan tahay ilaalin bay idinka baahan tahay waxaa kaloo u baahan tahay ammaanada inaad gudataan ammaanatulcilmi baa laydin dhiibi cilmigaas waxaa la idinka rabaa inay inaad ilaalisaan ood maaragtay uuna idinka fakanin waxaa kaloo laydinka rabaa ummaddii idinka dambaysay inaad gaadhsiisaan waa ogtihiin hadda inagu alxamdulilah ilah baa inoo nimcey waa cunnaa waa cabnaa waa seexannaa waa qabaysannaa walaalahan falastiinna baahibay la baaba'ayaan aflaantii waa aragteen waa fiirsateen xabad maaragtay beriisoy laqaan bay la'yihiin inaguna beriiska waa daadinayna saasaan ku dareemi markay dhibaatayna qabataan dareemi karaa maaragtay nimcadaan ku jiro laakiin hadda maanta ma dareensanin ilaahay aan uga mahadnaqno waxaan rabnaa marka insha allah maaragtay inaan maaragtay ammaanada la idin dhiibay aad haysaan oo xifdidaan dadkii naga dambeeyey oo baahida hayso inaad maaragtay baahi tirtaan walaalahan falastiinna aanu ducayno aanu ducayno marka aan wax cunayna aan xusuusanno insha allah aan xusuusanno waxaan maaragtay inoo ballana insha allah intaad maqan tihiin qur-aanka in la soo akhriyo oo qur-aankii la daraaseeyo oo la muraajaceeyo kutubtii la akhristay in maaragtay dib loo muraajaceeyo waxaa inoo ballana inaynaan maaragtay fasahaad iyo xumaan aynaan soo xambaarin oo inaan dib ugu soo celin macadka ummada badanaad dhex gelaysaane idinku wax bedela khayr wax ku bedela yaan laydin bedelin idinku wax bedela wanaag dadka maarata ku bedela khayrkiina ha la arko idinkayaan la idin saamaynin ummad oo maaragta baad dhex geli doontaan dadka saameeya laakiin idinkayaan la idin saamaynin saasaan idinkula dardaarmaya ardayga ugu horeeya oo kaalinta koobaad galay waa fu'aad sheekh cabdiqaadir waa markii labaad uu galo kaalinta koobaad ilaahay ha barakeeyo fahamkiisana allaha usii ziyaadiyo ardayga labaad shihaabudiin weeye kaalinta labaad weli lagama qaadinsaan u malayna halkaasuu haystaa mar kastaa wuxuu maaragtay kaalinta labaad uu joogaa ninkaas meeshiisa bowskiisa waa ceshadaa isagana waxaan leenahay ilaahay ha ku barakeeyo dadaal badanaa maaragtay kugu jireen iyo dadaalkaaga horay u wad waxa weye maaragtay ilaahayna ku mahadi ardayga saddexaad waa maxamed abubakar kaalinta saddexaad buu galay isna waxa weye rag badanaa ka soo agdhow oo wax yar maaragta ay kaga fakadeen ragganaan sheegay waxay ku horeeyaan oo ragga qaarkii kaga horeeyaan ku kala horeeyaan iyagu dhibicyo dhibicyo yaryar intaasay noogu eg tahay ugu dambeynna waxaa madasha ka hadlay salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
waxaa noo muuqda oo da'yarti maanta ay ka dhawaajiyeen lama hesheen bacdallaahi waa wanaag iyo khayr ay noo horseedeen waay culimmadeenna iyo hoggaankeenna waxaan leenahay jazaakum allahu khayr axsan allahu ilaykum ilaahay raxmaanka ha idinka awalmaryo maalna maanta ka baahi badan tihiin ardayda waxaan leeyahay ardayay hadda insha allahu tacaala waxaa heshaan bakhaar oo khayr uu ka buux macallimiintana waxaan leenahay jazaakum allahu khayra dadaalkii oo idinku bixiyey maarataye waxbarashadiinna insha allahu tacala iyo waalidiintaba iyo culimmadeennaba insha allah nimiya oo dadaala waa sida loo sheegay wixii la bartay waxay u baahan yihiin in maarataye banaanka la geeyo ummaddii loo sheega ma aan keligeeya qaatay waa la fadhiyaa cunsurinimo waa cilmigana waa yaziidu bikahrati alinfaaqi minhu fayanqusu bih inkafan shadad haddaa ku dhegan tahay adbuu kaa bixi la'yahay muxuu kuu tarayaa nusqaan waxaa ku dhacay haddaamo inuu kaa burburo cilmigii waa bakhaar khafiifulxamli ah yuujad xaytu kunt tuugna ugama cabsiqabtida ogow inuu kaa xado walaalayaalow insha allahu tacaala waxaa barateen ku dadaala annan waa ku faraxsan haddaan hay odayaasha dhaqanka muxaafadada waxaan joognaa jirib ee walaayada islaamiga ee jubbada dhexe maxadkaan u fadhinana waa maxadkii maxad shareeca ragga horey wax u soo barteen heer kale ay marayaan hadda maxad shareecay usoo gudbeen soo maaha annagoo ku faraxsan waxyaabaha idinka soo baxay walaalayaalow ogaada waxa dadaalkan noogu bixinaya oo maamulkeena ula taagan yahay habeen in maalin isagoo cadow la xisaabtamaya gacanta kalena loogu dadaalaya waxbarashadeenna ma ahan ciyaar waxaan nahay jiilkii mustaqbalka insha allahu tacaala dadkii bedeli lahaa ragga maqan dadkii bedeli lahaa aan nahay ogaada min ayi jaanib ragga laga raba idinka waa ragga hadda fadhiyo maanta wax baranaya maanta waxaan ka soo qayb galnay xaflad heerkeedu aad u sarreeyo macad shareeca dufcadii labaad ama fatradii labaad lagu soo xiraayo ayaan ka soo qayb galnay haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe run ahaantii xaflad oo qiimo badan ayaan ka soo qayb galnay aadna waan ugu faraxsannahay waayo waxyaalaha micnaha oon aad micnaha aan ihtimaamku u siino haddaan odayaasha nahay ayay ka mid tahay sida waxbarashada iyo midnimada ayaan micnaha aad ihtimaam u siinaa marka ilaahay baa ku mahadsan xafladdan qiimaha badan oo maanta ilaahay nu soo waafajiyey waxaan kaloo nu mahad celinayaa macallimiinta ee mudiirka waxaan kaloo nu mahad celinayaa waalidiinta waxaan kaloo nu mahad celinayaa ardayda u dhabar adeegtay oo macnaa ku sabartay waxaan leeyahay ilaahay ha idinka abaalmariyo juhdigiina iyo micnaha dadaalkiina ilaahay ha idinka abaalmariyo waxaan idin leeyahay ardayda macad shareecaad u gudubteen macad shareeca intaadan soo gudbin macaahiid baad soo marteen juhdi badan baad soo bixiseen marka wareeggan wareeggii labaad ama wareeggii saddexaad juhdigaas iyo wixii laidinku bixinaayana inaad idinka micnaa ducaad noqotaan aad micnaha wax ka beddeshaan mujtamacan ayaa juhdigaan laidinku bixinayaa sidaas darteed waxaad tihiin jiilka mustaqbalka waalidiintii soo dadaalay oo ardaydan micnaa ku soo dadaalay oo ilaa hadda meeshan inay wax soo gaaraan waalidiintana aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dhammaantiinama insha alla janatulfirdows alaclaa ayaan micnaha idin micnaha idin ilaahay idinka baryayaa waxaan kaloon rabaa waalidiinta si gaar ahaan inaan ugula dardaarmo ardaydan juhdi fara badan ayaa la geliyey waxaa loo baahan yahay qarashkan iyo juhdigan uu baxayo insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanahay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu